wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa ka qayb galay kulan lagu wacyigelinayo bulshada si ay uga qayb qaataan ah doorashada qof iyo codka ah kulanka ayaana diiradda lagu saaray muhiimadda ay leedahay doorashada qof iyo codka ah oo dalka ka dhacda si loo xoojiyo dimuquraadiyadda iyo ka qaybgalka shacabka qaar ka mid ah mas-uuliyiintii iyo bulshada ka qayb gashay kulankan ayaa ka hadlay doorka ee dhalinyarada iyo bulshada qeybeeda kala duwanba ay ku leeyihiin doorashadana degmooyinka in lala shaqeeyo loo yimaado wacyigelin la hormariyo registration qof kasta meeshay rabta hadday ka gasho qofka hal codow leeya halkiisa cod meeshuu ka soo daysan karaa marka bulshada soomaaliyeed waxay u qaybsan tahay dad ah dowladda oo saddexdeeda tiir ay ka dhisan yihiin iyo bulshada rayidka bulshada rayidka waa inta ka soo harta aan qoro qaadan waxaan rabnaa ummadda soomaaliyeed banaadir midda ka bilaabanayso inay tusaale u noqoto doorashada weyn saas daraaddeed ha laga fikiro meediyahana ha la geliyo wacyigelin qofka soomaaliyeed meeshoo haddaan aniga inta ka baxon hurwaay kasoo ka soo qaato registrationka meeshaan raban ka voodi karaa xisbigaan raban u voodi karaa codkaan ogaada codkiina dhiibta codkiina markaan uu qiimo leeyahay ummadda soomaaliyeed way soo dhibtootay soddon iyo afar sano nagu filan caasimadan waxaan rabnaa inay noqoto caasimaha lagu daydo magaalada muqdishow waxaa ku noolaa la dhahaa afar malyan afar malyan dowlad dhiska dowladda sideedaba dowlad dhiska laguu sheegaayo dowladdu waa saddex qaybood waa dowladda sare dowladda dhexe iyo dowladda hoose annagu waxaan masalaynaa ama aan u taagannahay shacabka reer muqdisho haddaan nahay waa dowladda dowladda hoose marka dowladda hoose waxaa waajiba sideedaba dhaqaalaha dalka marka laga hadlaayo waxaa waajiba in la maalgeliyo ay dowladda ku dadaasho shacabka in investment lagu sameeyo oo la maalgeliyo shacabka see loo maalgelinaya maskaxdaa laga maalgelinayaa hantida ma aha keliya guri in lagu dhiso ama business lagu furo laakiin maskaxdaa laga maalgelinayaa waxayna ku imaan kartaa wax kale ma ahan dowlad dhiskay ku imaan kartaa wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka xukuumadda federaalk soomaaliya xasan macalin maxamuud oo kulanka ka hadlay ayaa sheegay in dowladda ay ka go-an tahay hirgelinta nidaamka doorasho oo hufan islamarkaana ku salaysan cadaalad iyo sinaana waxaan rabaa xukuumaddan waxay la timid waxa la yidhaahdo dastuur waxay la timid doorasho qof iyo cod ah ayay la timid wuxuu qayb ka yahay oo kor u qaadayaa uu kor u qaadayaa dhaqanka nabadda hadda qof iyo qori maahan waa qof iyo cod waay wuxuu awoodda siinayaa qof walboo muwaadin ah oo soomaaliyeed oo nabadda wax ku raadiya oo cunfiga wax ku doonayay waxaan rajaynaynaa jabtarkii cunfiga wax lagu raadin jiray awoodda inuu soo dhammaaday waxaan ku faraxsanahay maanta waxaa ii muuqda doctor xabeeb doctor xabeeb doctor xabeeb doctor xabeeb wuxuu ka tarjumayaa dhaawaca ummaddeena gaaray dhaawaca maskaxda gaaray oo cunfigu gaarsiiyey doctoorkuna kelimadiisa waad dhegaysan doonnaa cunfiga iyo waxashnimada iyo bahalnimadu ay gaarsiisay markii la daaweynaya maskaxdaas dhaawaca maskaxdaa gaaray
gobolka banaadir ayaa waxaa ka socoto isdiiwaangelinta dadweynaha taasi oo la doonaya in ay ka qayb qaataan doorashada golayaasha deegaanka